bsm illaahi الرxman الرaxيim alxamdu لlaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu cabdillaahi muxamed bnu yaziid bni maajah raximah اllahu tacaalى baabu اlghinaa'i wاdafi baabu اlghinaa'i heesihii xukunkooda cadayntiisii buu baab yahay aroosyada dhexdooda yani marka nikaaxa uu jiro wadafi iyo dafka gurbaanka aniaro kitaabu nikaaxan ku dhex jirnay nikaaxa marka ma ku bannaan yahay xafladda nikaaxa heesaha iyo dafka gurbaanka in la garaacdo iyo waxyaabaha marka ma bannaan tahay maxay taasuu marka u baabeynaya baabu dikri اlghinaa'i wاdafi ay fi nikaax xafladaha marka nikaaxa dhexdiisa waayo kitaabka uu ku dhex keenay baa sidaas ayb wbilisnaadi qaala xadaana abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaana yaziid bnu haaruun wa huwa alwaasiطiyu abu khaalid qaala xadaana xamaad bnu slmة can abi lxusein ismuhu lmadaniy ninkan marka waa khaalid ibnu dakwaan ayaa magaciisa la dhahaa khaalid ibnu dakwaan almadaniy saduuqun qaala waxa uu yidhi kunnaa bilmadiinati madiine ayaan joog ayaan ahayn yowma caashuuraa maalintii caashuurada waljawaariy gabdhaha yaryarna yadribna bidafi gurbaan ayay garaacayeen wayatahanayna waa heesahayeen marka cashuurada may u sameynayeen mase maya cashuurada uma sameyneynin bacdi riwaayaat oo xadiidka ayaa waxay caddaynayaan inay aroos ka imaadeen aroos inay ka imaadeen oo yani xaflad aroos inay u sameynayeen riwaayatka xadiidka qaarkood ayaa tilmaamaya ile cashuuradu iyada ciidna ma aha macno marka wax loo tunto gurbaan iyo loo tunto meesha maba yaalla marka watigaa waktigaasoo ahaa iyaguna aroos iyo waxbay ka yimaadeen sida riwaayaadka qaar tilmaamayaan ayb wayatahanayna waa heesaayeen hinaha marka alghinaa marka la yidhaha heesaha anwaacdooda o dhan waa soo wada gelayaan aslan laba u qeybsamaa marka ghinaa biaalatin iyo ghinaa bigayri aala iyadoo aan muustiko iyo aalad la-aan iyo wax la-aan inuu ka dhar la-yahay oo wax la garaacayo aynan jirin oo keliya hadal la jiidjiidaayo wasan loo sameynaayo qaab loo sameynaayo wax noocaas a marka kuwaas marka oo khinaha oo biduuni aala waxaaba ka mida waxaa la yidhaha alxudaa ama alxidaa hees howleedka hees howleedka dadka xamaaliyaalka markay wax dejinayaan iyo safarku marku dheeraado xoolaha marka la shubaayo oo kale haweenku markay ilmaha seexinayaan oo kale waxyaabaha ay u qaadaan min jumlati alghinaa way iska soo gelayaan kuwaasoo dhan kuwayaalkaas marka iyagu khilaaf badan male waa inay bannaan yihiin waayo nebiga hortiisaba ninkii anjasha ninkii anjasha halaha nebiga kaxaynayey waa kii markuu u heesay halihii ayaa geeli marka waa isdaba galay ilaa marka uu yidhaahdo rifqan bilqawaariir haweenka u dhimri leanna hadduu geelu aad u ordo haweenka inay ka dhacaan ayaa laga yaabaa rifqan bilqawaariir rifqan bilqawaariir kuwayaalkaas marka iyagu maqsuud saxana waa leeyihiin waxa laga hadlayana munkar ma aha inta badan ceelka marka la shubayo waxaaha ku tacalluqo laakiin khinaaga heesba yani hakaba marnaadee muusiko qaarkoodna waxaa la yidhaha tashbiib ayaa ku jiro waa tashbiib iyo taqazul waa heesahan marka caashaqa iyo waxyaabahaas marka yani haweenka ayaa looga hadlaa carabtu waa aqoon jireen oo gazalka sariix iyo cafiif iyo waxbay u kala qaqaybi jireen adabkooda loogu qaybiyaa yani tashabubna waa la yidhaahdayo ninku inuu haweentii waxaa sifeeyo iyada lafteeda marka dhowr waxyaaboodaa ku jiro oo mid haween mucayana hadduu sifeynayo waa dembi aada u sii badan haddii uu sifeynaayo mid aan mucayan ahaynoo si guud unbau haween u sheega waa ku halqabsaday maalan mid gaar ahoo heblaayana ma sheegaayo jirkeediina ma tilmaamayo le waxbuu ku halqabsaday gabayadii carabta waa ka buuxeen oo xataa yani qasiidadan mashhuurka oo baanat sucaad oo uu leeyahay yani kacb ibnu zuhayr waa ku jirtay nacam da wax muusika la garaacayana ma ahayn qof mucayanana lagama hadlaynin oo hadda waa un lagu halqabsaday haweenta un magaceeda waa un halqabsi ahaan jirkeeda iyana lama sifeyneyninoo da tashabub iyo wax noocaasa ma jirin kuwayaalkaas waxaa jira rithaa qaybo kaloo kamida waa rithaa baroor diiqda qofka qof dhintay oo kale ama gabay ha loo tiriyo ama waxa loo waxeeyo waa iska soo gelayaan kuwa marka iyaguna hadda haween mucayana la tilmaamaa waa la ammaanaa jirkeeda la sifeynaa qofka waxay gelinaya shahwo iyo kicay ku kicineen waxyaabaha noocaas oo kale ma banaano kuwaas leanna aslan baha waxaan banaa haween ajnebiyada inuu iska saas u ammaano oo uu jirkeeda ka sheekeeyo maba banaanaynba xataa iyadoon hees ahayn ayb khinaha qeyb kaloo kamid a heesuhuna muusikaa la socdo gurbaan kitaar yani muusigaa la socdo waa khinaaun biaalah midkaasi marka qofka inuu xirfo ka dhigto shahaadada uga dhacaysaba faasiqou noqona markhaati ma gelaya cinda jumhuuri ahlilcilmi sidaas jumhuur ahlilcilmi saasay qabaan xadiidna waa ku yimid oo layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazif oo bukhaari ku yaallaa kusoo a kuwayaalkaas oo kale marka gurbaanka iyo kale xilliga aroosyada iyo nikaaxa markuu jiro iyo markuu wafdi yani meel ka imaanayo ciidan ilaahay yani uu soo guuleysiiyo oo ay farxad ay jirto kale waqtiyada awqaat alafraax walacraas iyo kale ma la yeeli karaa gabdhaha yaryar haa oo axaadiidtana hadda laga fahmaa gabdho yaryaray ahaayeen arooska ayagaa marka xoogaa ka qaadqaadi jiray laakiin dad uun marka waaweyn oo ayagu xirfad ka dhigto oo waxa ay ka hadlayaan caashaq iyo wax lamida iyo haween tilmaanteed iyo kuwayaalkaas aya kuma banaana waxaan hadda haddii fanaan la sheegana ama hobal haddii la sheegana kuwaas unbau ku dhacaa dabcan waa xirfad marka qaalad oo axaadiid badanna waa kusoo aroortay culamo badanna waxbay ka qoreen shayga marka isagoo fii xaalatin xaaraan ah xaalad kale inuu ku bannaanaado qariib maaha shaygan haddii ciidda maalinta ciidda aroosyada haddii la yidhi waa bannaan yahay macnaheedu maahan weliba haweenkaa samey jira nimanka naagaha nimanka maya weliba gabdhaha yaryar haddii marka xaalad la banneeyey macnaheedu maahan xaaraan hadday tahay sidee wakhtigaas loo banneeyey wakhtigaana loo reebay ma la dhihi karo shaygu waa dhici karaa bictibaar inuu xaaraan ku noqdo bictibaarin aakharna inuu xalaal ku noqdo dahabka maalan dahabka laysku qurxiyo nimanku waa ka xaaraan haweenkuna waa u xalaal haddii marka la yidhaha hal shay sow xalaalna u noqday xaaraanna dadka qaar oo uga noqday waxaasi ma sax ma maahan taas marka waa in sharciga isaga looga dambeeya xikamka ayb waayahay marka wuxuu yidhi gabdhaha fadakhalnaa cala rubayic binti mucawid ayaan u galnay fadakarnaa dalika lahaa arrinkaa baan u sheegnay faqaalat waxay tiri dakhala calaya rasuulu llahi sal l slam nabiga iisoo galay sabiixata cursii arooskayga subaxdiisii wa cindii jaariyataani laba gabdhood baana ila joogtay yataqanayaani heesaayaan watandubaani oo markaa tirinayay ammaanta aabaa iyo aabbayaalkay ammaantooda tirinay ayay tirinayeen annudba marka waxay tahay tacdiidu maxaasin ilmeyit meydka maxaasintiisa oo la tiriyo bilkaram oo shajaaca lagu sheego karam iyo geesinimada iyo wixii lamida wanaxwiha ay tirinayeen marka yataqanayaani watandubaani nudbada marka ayagay ammaanayeen marka aabaa iyo aabbayaalkay bay ammaanayeen aladiina qutiluu yowma badrin kuwaas oo maalintii beder la dilay aabbayaalkay beder lagu dilay bay ammaanayay ayay ammaanayeen hadal xun marka ma sheegaynin waay macnaha hadal xun ma sheegaynin wataquulaani waxay dhahayeen fiimaa fiimaa taquulaani wixii ay dhahayeen dhexdiisa wa fiinaa nabiyun yaclamu maa fii qadin warkoodiibaa marka waxaa soo galay wafiinaa annaga dhexdeenna waxaa ah nebiyu nebi nebiga oo yaclamu og maa fii qadin berri waxa dhacayo sidaasay ku dareen fa qaala wuxuu yidhi nebiga amaa haadaa kan falaa taquuluuhu ha dhihinina maa yaclamu ma oga maa fii qadin berri waxa ahaanayo dhexdeeda ila allaahu allah maaha allah maaha cid kale oo waxa berri dhacaya taqaano ma jirto marka xataa waktiga uu bannaan yahay wixii xaaraana waa laga celinaya sheega xaaraanta mar kasta xaaraan waa isaga marka yani waxaan ujeedaa waxaa alla meel ka dhac ku ah ama nebiga booskiisa inta idraac lagu sameeyo dembi keenayo iyada lama ogola hees xataa ama ha ku jirta ama meeshay rabtaa ku jirta ma la ogola meeshaan marka waxaa muuqanaya marka sababta uu nebiga uga reebay waxay tahay limaa fiihi min alidraac xadgudubaa ku jiro xadgudubkana nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi laa turuunii kamaa adrat inasaara bna maryam anigo igu xadgudbinina siday nasaarada ciise ugu xadgudubtay ammaanta intaad iga badisaan waxaana lahayn oo ilaahay keliya leeyahay hay siinina maadaama marka cilmu cilmu lgeyb oo alle la gooni noqday makhluuqiisana wuxuu asaga ka ogeysiiye bis un ay ogaa karaan oo mutlaqan aynan u ogeyn in nebiga lagu sheega marka maahan taas waa iska celiyey marka nebiga haddii marka nebiga hortiisa inta laga ammaanay ammaan xadguduba laga ammaanay ou celiyey ou joojiyey qofku marka ma dhihi karo si kastood nebiga u ammaantay dembi maba noqon kartaba mala dhihi karo hortiisa laga ammaanay nooc ammaana ammaantaasna nebigu waa ka celiyey jooji buu yiri dhaaf ayb meeshaan marka ibnu tiin oo shuraaxda bukhaariga ka mida ayaa arrin gariib a la yimi oo waxa uu yidhi innamaa nahaahaa wuxuu uga reebay nebiga sal l slam gabadha warkaas innamaa nahaahaa lianna madxahu xaqun lianna nebiga ammaantiisa xaq waayo waalmatluuba fi nikaaxi lahu walianna almatluuba fi nikaaxi allahu nikaaxuna waxa la dalbayo dhexdiisa lagu rabo waa lahwi iyo ciyaar iyo wax lagu rabo falamaa adkhalat iljidda fi lahwi shaygii xaqa ahaa oo dhabta ahaa markay lahwigii soo dhex gelisay manacahaa nebigu waa ka reebay marka kadaa qaala saasuu yidhi ibnu xajar saasudhaa yani warka ibnu tiin marka wuxuu leeyahay war meeshaan ammaanta nebigu xaqay ahayd awalna waxaa lahaayay lahwi iyo cayaaraa lagu jiray in lasoo dhexgeliyay lahwi iyo cayaartii dhammaanta nebiga ayaan xaq ahayn a qalad ah saasuu uga celiyey ee arrinkaani marka jumladaani macno ay xambaarsan tahay oo la diidayo ma jirto ka dhigaya kadaa qaala waradda calayhi ibnu xajar ibnu xajar waa naqdiyey marka wuxuu yidhi wa inamaa ankara calayhimaa maa dakara maa dukira min aliraa'i maa dakara min alira wixii nebigu wuxuu uga reebay labadan gabdhood warkaani wixii waxii la sheegay maa dukira wixii la sheegayoo min aliraa'i xadgudubka ah xayثu uطliqa cilmu اlgeybi lahu cilmu lgeyba isaga loo iطlaaqay oo nebiga waxaa lyihi fiina nabiyun yaclamu ma fii qadin wa huwa صifaة takhtasu biاllahi tacaala arrintanna waa tilmaan ilaahay ou la gaar yahay oo alla uu yihi qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgeyba ila allah marka wuxuu ilaahay lahaa maadaama isaga la siiyey saasuu u joojiyay ee arrintu maaha meeshaan nikaax ayaa lagu hayaa lahwi lahwina inaad shay xaqa dhex keenta ma aha ciladaas maba ka hadlinba nebiga mana sheegin laa min ariiqi ilmafhuumna ma uga muuqato walaa manduuqna iskaba dhaaf bal manduuqa nebigu waxa uu diiday asaab caddaynayo amaa hada falaa taquuluuhu maa yaclamu maa fii qadin ila allah isagaaba nebiga tilmaamay meeshaas marka waxaan rabaa marka axaadiidta la macnaynayo la fasirayo ama aayadaha la fasirayo qof uun culummada kamida qowl uu yidhi oo sawaabka ka fog in laga dhigo qowl xoog lahoo la yidhaahdo hadhow qofkii qowlka saxda ahaa qaato ama ka hadlo in la yidhaha may may waa laysku khilaafay masaladan mar haddii hebel saan yiri yani laysa kulu khilaafin muctabar muctabara khilaaf kasta kow muctabar ma aha laba midda kale waalkhilaafu laysa bixuja khilaafku asaga xujo ma aha wax badanoo waxaa jira markaas simbiriraxa culumo ma la weynayo marka ninkii culummada kamidoo meel ku simbiririxday haddii la yiraa bis anuu meeshaanaan ku dhegay masaladaa ninkii ka hadlana uu yiraa war ha ka hadlin masalo khilaafi ah w khilaafi maahan qeybku inuu allah keliya ogyahay masalo khilaafiya maaha marka dad waxaad arkaysaa wixii la sheegaba umuuro waaweyn oo caqadi xataa ahoo dadka xataa markay ku dhacaan qaarkood lagu baraarujiyo ilaahay uga soo laabanayo dad dhahayaad arkaysaa sii soco waxba inaad soo laabato maaha waaba saxsan tahay kuwa dhahayaad arkaysa oo marka uun balaaye un u dhardhigana ayb marka xadiidka maxalushaahidkiisa arooskaas marka xaalada xaaladahaas farxadoo kale inay bannaan tahay ciidan markuu soo guuleysto soo galo iyo xaalado ciidaha oo kale iyo haa wbihi qala xadaana abu bakr bn abi shayba qala xadaana abu usama can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat dakla calaya abu bakrin baa ii soo galay wa cindii jaariyataani laba gabdhood baana agteyda ahaayeen min jawaari lansaari ansaar gabdhahooda ka mida tuqaniyaani ay heesaayeen way heesaayeen bimaa bay ku heesaayeen wixii taqaawalad biil ansaaru ansaar ay iskula warantay iskula hadleen fii yowmi bucaat maalintii bucaat qaalat waxay tidhi walaysataa bimuqanniyatayni labadaa gabdhoodna kuwa marka hees lagu yaqaano heeso ma aynan ahayn yani dad xirfad ka dhigta heesaha ma ahayn w faqaala abuu bakrin abuu bakr waxa uu yidhi abimazmuuri shayطaani shayطaanka mazaamiirtiisa iyo sawdkiisa miyaa fii beyti nabiy sal l slam nebiga gurigiisa dhexdiisa ahaanayo wadalika fii yowmi ciidin maalin ciidayna ahayd faqaala nabiyu sala اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi yaa abaa bakrin abuu bakrow ina likulli qowmin ciidan qolo walba ciid ayay leeyihiin wahaadaa ciidunaa kanna waa ciideenna maxaa xadiidka asna laga qaadanaa ciidaha gabdhaha yaryar inay heesaan iyo in loo ogolyahay ciidaha haddii xukunka ciiddu aysan saamayn ku lahayn hadday ciidda feeri ciidda iyo keyrkeed hadday isku mid tahay masaladan hadalka nebiga ee jawaabta nebiga ee ina likulli qowmin ciidan wahaadaa ciidunaa macno ma yeesheen sooma yani abuubakarow iska dhaaf ciidaa lagu jiraa waaye macnuhu naam ninkii marka xukunka ciiddaas dhaafsiiyo oo yiraa mar walba waa layska heesi karaa waa gafay xadiidka xadiidkanna daliil uma noqon karo leanna xadiidka maalintaanuu ku qeyday sababtu waxay tahay nebi abuubakar oo iska dhaaf nebiga oo u yidhi maalintaa maalin ciid ahayd haddaysan ahaa lahayn maalinta maalin ciid xukunku waa isbedeli lahay leanna haddii kale kownu dikri nabiyi sala allahu calayhi wasalam annahaa fii yowmi ciidin inay tahay macno mma samayseen ayb marka dadka caami yeelaayo ama iska camimaayo waa aaday u gefsan yihin ibnu rajab iyana waa sheegaan culummada ayb waxaa kaloo laga qaadanaaba xadiidka laftiisu hinaaga iyo waxyaabaha inay xaaraan heesu inay xaaraan yihiin qalabkan muusika lagu garaacayo xadiidka laftiisaa laga fahmaya waayo abuu bakar wuxuu yidhi abimazmuuri shaydaani fii beyti nabiy wuxuu la yaabay war ma gurigii nebigaa waxaan la keenay waxaan ay dhex ahaanayaan nebigu haddii ay sideedaba hadday bannaan tahay wuxuu dhihi lahaa war abuu bakar oo iska dhaaf arrintan dembi maahan ayuu dhihi lahaa soo maa ma dhihin marka nebigiis ciid ou qabsaday marka ku celiyey haadaa marka wuxuu ku tusaa fii gayri lciid abuu bakar inuu ku saxsan yahay inuu mazmuur ashayaan inuu ku sheego waa ku saxsan yahay ayb wbihi qaala xadaanaa hishaam bnu camaarin qaala xadaanaa ciisa bnu yunus qaala xadaanaa cawfu can humaamata bni cabdillaahi can anas bni malikin ana nabiya sal l slam nebiga mara bibacdi lmadiinati madiina qaarkeed buu soo maray faidaa huwa waab isaga oo faidaa huwa waab isaga oo bijawaarin gabdho markaa uu arkayba yadribna garaacayaan bidafihinna gurbaanadooda wayataqanayna ay heesayaan wayaqulna ay dhahayaan naxnu jawaarin min bani najaari yaa xabadaa muxamadun min jaari saasay dhahayaan naxnu jawaarin ayaanu nahay gabdho yaryar min bani najaar ka ahaadeen yaa xabadaa muxamadun min jaarin alla muxamed yacnii yaa yani wanaagsana oo yacnii min jaarin deris ahaan faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi allaahu yaclamu anii la uxibukunna ilaahay waa ogyahay anii aniga la uxibukunna inaan idin jecelahay ilaahay waa ogyahay inaan idin jecelahay marka waa inaynan markaas dembi ahayn arrintan mararkaasoo kale marka riwaayadka qaar aroos inay ka imaadeen inay tilmaamayaan kuwa aan saa xataa ahayn oo wuxuu leeyahay xadiidka bukhaari iyo muslim min dariiqi cabdilcaziiz ibni suhayb can anas qaala ra'a nabiyu sala allahu calayhi wasalam annisaaa wasibyaana muqbiliina qaala xasibtu annahu qaala min cursin aroos inay kasoo jeesteen way ka imaadeenaan u malaynayna ama waxaa laga yaabaa de farxadda markay jirto ciidankii maqnaa uu soo galo iyada lafteeda gabar baa waxay tiri rasuul allow nadar waxaan ku galay haddii ilaahay ku guulaysiiyo ku soo celiyo korkaaga inaan geeraar ka tiriyo nabiga nadarkaaga oofiy ayb xaaladahaas marka weyaan tanna marka waa afraax wa bihi qaala xadahanaa isxaaq bnu mansuur qaala akhbaranaa jacfar bnu cawn qaala akhbarana alajlax can abi zubayr can ibni cabaasin qaala ankaxat caaishatu caaisha waxay guurisay daata qaraabatin mid qaraabo u saaxiiban lahaa iyada u sugnaatay min al ansaari kamid yani ka ahaatay gabar ansaariyad oo qaraabo caaisha meel kala ah bay guurisay waa guurisay macnaha iyadaa caqadka samaysay ma aha haween wax ma guurisay iyada laakiin macnaha arrintaas waa qabanqaabisay oo waa ka dambeysay fajaءa rasuulu lahi sal slm nabigaa yimid faqaala wuxuu yihi ahdaytum lfataata gabadhii ma hadiyeyseen oo ma geyseen ma guri geyseen qaaluu nacan bay dhaheen haa qaala arsaltum macaha man yuganii ma raaciseen oo ma u dirteen qof markaa yani heeso oo u heeso qaalat laa bay tiri maya faqaala rasuulu llahi sal اllahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi ina alansaara ansaartu qowmun qolo waaye fiihim gazalun dhexdooda marka hazal ayaa yani ah hazalka waa gabayada ku saabsan haweenka lagu ammaano isagaa marka waxuu u qeybsamaa mid xun iyo mid fiican kan fiican marka gabayada carabta mararka qaar mid ku jira waay qaarkoodna de gabayadooda carabta qaar yani hazal aad u qaab darana ku jira qaarkood haweentii jirkeediiba la tilmaamayo taasoo kale marka hadal xun waaye kalaamu lkhana markaasooda taas maaha waxa laga sheegaya falow bacadtum macaha haddaad u diri lahaydeen man yaquulu qof yiraah ataynaakum ataynaakum faxayanaa faxayaanaa waxayaakum gabadha saa dad saas dhaho haddaad u dirtaan waa fiicnaa lahayd macnaha ayb marka ataynaakum ataynaakum iyou noqday marka wbihi qaala xadaana mxamed bnu yaxyaa qaala xadaana alfiryaabiyu waa maxamed bnu yuusuf alfiryaabi can haclabata bni abi malikin atamiimiy mizi isaga wuxuu ku tegey tahdiib lkamaalka ilaa ana sawaaba haclabatu bnu suhayl wa ana abaa malik kunyatu haclaba wa haclabatu bnu abi malikna wahamun min ibni maaja ibnu maaja inuu gafay buu ka dhigay muqalaa'i ayaa marka tacqiibiyo ikmaalu ikmaalu tahdiib ilkamaal wuxuu yidhi biannahu laa maanica bian yakuuna suhaylun yuknaa abaa maalik suhayl laftiisa in abuu maalik lagu kunyeeyo wax diidaayo male oo marka ay saclabatu bnu abi maalik ou noqdo marka can leytin waa leyt bnu abi sulaym can mujaahidin qaala kuntu maca bni cumara ibni cumar baan la jiray fasamica wuxuu maqlay sawta tablin gurbaan codkiisa faadkhala isbacayhi labadiisa farooda u geliyey fii udunayhi labadiisa dhagood uma tanaxaa waa fogaaday xataa facala dalika alaaa maraatin ilaa saddex jeer ou sidaas yeelay uma qaala wuxuu yihi haakada facala rasuulu llahi sal l salam nebigu sidaan buu yeelay xadiidkan marka isnaadkiisu marka dacfi baa ku jiro leyth bnu abi sulaym baa ku jiro laakiin dariiq kaloo min dariiqi maxamed bnu yaxyaa iyuu kusoo ku yimid iyadoo marka meesha dabliga bedelkeedu uu yahay mismaar kitaar iyo qalab muustigo kaasowna xasan ku yahay xadiidka ibnu cumar marka waxuu arkay nin marka waxaa garaacayo dhaguhu faraha gashtay ilaa codkiisa uu ka ka dheeraado saasuu ahaa marka waxayna tuseen marka madhabkiisu inuu ahaa heesaha iyo muusikadu xaaraan inuu u arkayo ama ugu yaraan uunan in shay manhi ah inuu u arkayo taasay tuseen inkastoo samaaca iyo istimaacu ay laba kale yihiin qofku inuu dhegeysto oo u qasdo waa khalaq waa istimaac ala dhaha taas samaacna waa dhegey waa maqlid adiga adoon u qasdin jidkaas iska maraayaa mid wax u shid muustika iyo hees u shidnaan kartaa dhagahaaga iyada dhagahaagii bay kusoo dhaceen tii sidaas ayadoo ibnu cumar dhagaha ka owda jira u ka daboola jira marka saxaabadaa dhegeysa jireen iyo wax xoog badan ma aha qaar wuxuu ku leey nebigaa dhegeysa jireen nebigu hadda ataynaakum ataynaakum taan iyo waxyaabahan gabdhahaas oo maalinta ciidda iyo waxyaabo tirinaayo shajaacada iyo waxaa dhiirigelinayo muustikadan iyo qalabkan tirada badan maba aqooninba yacni carabtu maynan aqoonin gurbaanka iyo dafka ayaa ka qaalib ahaaye ka bis laakiin waxaan meele ummado dhaqan ummado kale ka yimid waxaase la yaab leh kuwii ku jiray inay isu arkaan iyagu inay dembi ku jiraan kuwo culumo sheeganayana inay leeyihiin wax dembiya kuma jirtaan waa fiicantiina socda hortiina u socda iyagoo og hees iyo zino iyo xumaan iyo fuxshi inaynan kala fogaanaynin lanna meelaha heesaha lagu dhigo riwaayadaha lagu dhigo waxaan lagu jilo qof kasto haddii aada weydiisid meel nasahan oo ilaahay lagu yani lagu ilaaliyo shareeco alla lagu ilaaliyo inaysan ahayn waa ujeedaa waa isku dhex jiraan waa istaataabanayaan waa niikaa ka dhex socoto balaayo aan la xisaabi karin oo tiro badan qofkii xishoodka badnaa marku gala meeshaas xishoodka ka tegaayo say ku dhacday marka nin wadaada inuu yidhaha waxaan waa bannaan yihiin waa bannaan yihiin waxaani mausan indho qabin waa indho beelay waxuu ku indhabeelayna waxa ay tada xaqa xaqa waa indhabeelka runtaa xaqoo laga indhabeelo wax ma tarayso qofku inuu yidhaha ibnu xasmi baa qabay iyo fulaanaa qabo iyo waxaas yani aqwaasha culummada lama deliishado ee iyagaa deliil lagu saleeyaa warkooda wax deliil ma ah ibnu xasmi xadiidkii saxiixa ahayo bukhaari ku jiray buu wuxuu leeyahay iyo agtiisa cillo uu ka muujinayo marka maba culummada dhanna waa ku naqdiyaan intooda badan meeshaas alfiyada annaga kusoo marayni laa tusqi libni xasmin ilmukhaalifi qaala baabun fi lmukhanathiina mukhanathiinta wuxuu ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay mukhanath marka la yidhaahdo altakhanus waa atakasur isjejebin waayo mukhanath marka la fatxiyana macnaha waa qofka habka uu u abuuran yahay ay tahay hab isjejebin iyo ay ku jirta sida naagaha oo kale wa bilkasri marka la yidhaha almukhanith la yidhaahdana waa ninka iska dhigdhiga saas ayb oo qofka marka sidaa marka isku kalifo qofka xarakaadkiisa iyo hadalkiisa iyo haweenka yani iska yeelyeelo yaa la yidhaahdaa yani mukhanath la dhahaa haddii marka fii alifii asli khilqatihi hab abuurkiisaba uu ahaa saas dembi male isaga markaas laakiin waxaa laga rabaa inuu iska baabi'iyo inuu isku kallifo sida ilaahay u abuurayba ay tahayba habka naagaha socodkoodoo kale iyo hadduu saasoo kale socodkiisuba yahay waa dadaala intuu iska bedeli karo inta uu waxaan u jeedaa u yani iska zuulin kara arrintaas wax dembiyana isaga looma haysto hadduu laakiin isaga iska dhigdhigayo samaysanayana waa madmuum arrintaas mukhanath baa la dhahayaa marka ama faaxishada ha sameeyo ama yow samaynin markaas waxaa laga yaabaa isagooda faaxisho aan samaynaynin haween iska yaalyaalka keligiis in mukhanath lagu dhaho inuu faaxisho sameeyo uma baahno markaas diida faaxisho uu ku darana waa waa kasii daran yahay waayahay wbih qala xadaثna abu bkr bn abi shayba qala xadaثna wakiicu can hishaam bni curwa can abihi can zaynaba binti umi salma can umi salmta ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama dakla calayha waa u soo galay fasamica waxau maqlay mukhanahan mukhanath buu maqlay nin mukhanath ah sida haweenka oo kale iska isaga dhex jiro wahuwa yaquulu isagoo ku dhahaayo licabdillaahi bni abi umaya waa umu salama walaalkeed in yaftax illaahu طaa'ifa gadan ilaahay haddii daa'if ou idinku guuleeyo berri alla hadduu furo daa'if ou furo gadan berri dalaltuka dalaltuka waxaan ku tusayaa calaa imra'atin haweeney tuqbilu biarbacin afar kusoo jeesanayso watudbiru biamaanin sideedna kusii jeesanayso yani jirkeediibau sifaynaa laalaabyadedau sifaynaa oo wuxuu leeyahay marka markay soo jeesanaysana afar laalaabay leedahay markay gadaal jirto oo sii jeesatana sideed bay leedahay labada dhinac dhinac walba afar dhinacaanna afar haweentaasaan kutusaayomogaani faqaala rasuulu lahi sal slam nabigu waxau yihi akhrijuuhu bixiya min buyuutikum kan guryihiina ka saara guryihiini ka bixiya buu yii nabig sal sl marka soo gelidda uu guryaha marka uu soo gelayay maxay ahayd marka soo geliddaasi marka alimaamu nawowi wuxuu leeyahay waxay ictiqaadisnaayeen ay malaysnaayeen annahu min gayri ulil irba ninkaan nin raganimoba aan lahaynoo inuu iska yahay dadka aan xaajaba haweenka ka lahayn kuwaas ayaga kuwii laga xijaabanayay ma ahayn mugtafii suurati nuur aw itaabiciina gayri ulil irbati min arijaali saasay u haysteen waanahu mubaaxun gelitaankiisu inuu marka u bannaan yahay waanahu mubaaxun dukhuuluhu calayhinna markii hadalkan marka nebigu ou maqlay wuxuu ogaaday annahu min ulil irba ninkaan haweenin xaajo u geli karta u ogaaday waxaan aduu ka sheekeynay famanacahu dukuul inuu soo gala marka waareey waxaa xadiidka laga qaadanaa qof kasta oo lagu dhibtoonayo dadku ay ku dhibtoonayaan meesh meel inuu joogo in laga bixiyaa marka yaa laazimaysa ilaa uu towbad keeno ama waxa uu ka laabto shakhsigani maalan meeluu degan yahay deganaashihiisu muslimiinuu dhib u keenaa waa laga saaraa meesha waa laga wadaa meel kale oo uunan fidnada ku makansan karin ayaa la geynaa halkaasaa la geynaa dadkaa loo danaynaa waxaas waxaa laga rabaa marka madaxda ninka madaxda oo meelaha iyo xukumo maalan waxyaabaha ugu daranba waxaa ka mid a saaxir saxir saaxirnimaa looga shakisan yahay mana lagu hubo hadda xoogaa in lagu dhibtoonayana waa la dareemayo waa sidoo kale in la raro meel ummadda laga dhex bixiyo iyo way tahay foolxumo iyo fitno inuu dadka ku yahaa la arkaa ama waxxun uu baraayo ama haweenkiibuu sasawiraa ama waxbuu samaynaa iyagiibuu intuu arku ka sheekaynaa waxyaabahaas adran aduu haddiiba lagu dhibtoonaayo qofkaani waa la ama guri in lagu karantiilo waa la samay karaa ama magaalada in laga bixiyo meel kale marka markaas haddii la karantiilana dee dowladda iyadaa wax siinayso cuntadiisii ila ninkii shaqa haddaa ka celisa inaa wax siisa adaa lagaa rabay marka dadkana dhibkiisa waa laga qaadaa wa bihi qaala xadaanaa yacquub bnu xumayd yacquub bnu xumayd bni kaasibin qala xadaana cabdاlcaزiiz bn abi xaazim can suhayli can abi alixin can abihi abu saalix can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal slm lacana almar'ata haweenaydiibuu lacnaday tatashabahu bاrijaali nin isku shabahayso wاrajula ninka ayuu lacnaday yatashabahu bاnisaai haween iska dhigo ayuu lacnaday wbihi qaala xadaana abu bakr bnu khalaadin ilbahiliyu qala xadaana khalid bn اlxaarif qala xadaثna shucbaة can qataadaةa can cikrimة can ibni cabaasin ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama lacanaa waxau lacnaday almutashabihiina min الrijaali bالnisaa nimanka ragga yani kuwa isku ekaysiiya ragga xaal ay ka mid yihiin binisaai haween isku ekaysiiya walacanaa waxau lacnaday almutashabihaati haweenka isu ekaysiiyo min anisaai xaal ay haweenku ka mid yihiin birijaali ragga isku ekaysiiya waa la lacnaday alimaamu abari marka wuxuu leeyahay almacnaa xadiidkan macnihiisu wuxuu yahay laa yajuusu lirijaali nimanka uma bannaana atashabuhu binnisaa haween inay isku ekaysiiyaan fi libaasi dharka waziinati quruxda allatii takhtasu binnisaa wixii haween u khaas ah ay ku labistaan isku qurxiyaan maaha inuu uga shabahay walalcaks wixii nimanka ziine iyo dhar u ana maahan inuu haweenku inay xirtaan ibnu xajar isaga marka wuxuu yidhi wakada fi lkalaami waalmashyi hadalka iyo socodkana waa la mid ayb fa amaa hay-at libaas laakiin dharka hay-adiisa fatakhtalifu biikhtilaafi caadati kulli beledin habka iyo hay-adda dharka beled walbaa caadadiisu waa kala duwan tahay beled baa curfi buu leeyahay beled walbaa faruba qowmin laa yaftariqu ziyu nisaa'ihim min rijaalihim fi llubsi habgashashada waxaa laga yaabaa qoomkaani shay mucayana habka loo labisto rag iyo dumar inuunan ugu kala soocnayn curfigooda dhib male marka kaas oo kale ayb laakin yamtaazu nisaau laakiin haweenku maxay ku socnaanayaan bilixtijaabi waalistitaar haweenku marka waxay dheeraanayaan de xijaab iyo astur ayaga imanku ay dheeriyiin oo hadda maalan dharka surwaalka oo kale raggaa labisto ayay bannaankay ku baxaan ragga intay labistaan bannaan ku baxaan haweentii iyada marka hoosta ma ka xiro kartaa surwaal wax dhiba male waa ka xiro kartaa ma la dhahayo surwaalku dharka ninka nin nin dharkiis waayo hadday hoos ka xirato waa waa dambaabi ma la dhaha leanna iyada surwaal keligiis bannaanka maba ula baxaysa in loola baxdo inay ula baxdana waa qalad xijaabkii maba ka mid ah laakiin hadday intay hoos ka xirato kabacdi ay saako ama cambuur ay gashato kadibna ay jilbaab kor ka gashato haweentaas haweennimay u labisan tahay marada maalan oo waxaan ujeedaa marada marada laga tolanaayo qamiiska ama laga tolanaayo jilbaabka laga tolanaayo iyada lafteeda habkay ku kala bedelan yihiin ee maradu wax ma dhibayso maradan markay waaraad ay tahay oo iska fidsan tahay ninku surwaal waa ka tolo karaa qamiis waa ka tolo karaa haweentuna jilbaabay ka tolo kartaa ma la dhahayo ninkii naagtaani haween dharkiisa ay wadataa ninkaan haween dharkeedu wata ma la dhahayo maradu markay mara tahay nin i naag midna mala midna uma gaar ah ee sida loo tolo waayo sida haween inay la gaar tahay inay nin uu la gaar yahay taas wax saas ku xiran ayb marka meeshaas macnahaasaa ku jira marka qaala baabu tahni'ati nnikaax nikaaxii iskugu tahniyadayntiisa wixii ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay nikaaxa in layskugu tahniyadeeye wixii ku yimid wa bihi qaala xadaanaa suwayd bnu saciidin qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu muxamadin idaraawardiy can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata ana nabiya sal l slama kaana idaa rafa'a nebigu wuxuu ahaa haddii uu bogaadinayo ama uu yani u duceynayo rafa'a ereygan abu cubayd alqaasim bnu sallaam kitaabkiisa ariibka hariib lxadiidka juska koowaad toddobaatan iyo lix safxada ah wuxuu yidhi rafa'a fii xadiidihi calayhi salaam anahu nahaa an yuqaala wuxuu ku jiraa xadiidkii nebiga oo uu yidhi nebigu wuxuu reebay an yuqaala qofku inuu dhaho birrifaa'i waalbaniin birrifaa'i ama birrafaa'i waalbaniin ayuu reebay qaala alasmaciyu xadiidkaasuu ku jiraa markaa wuxuu yidhi qaala alasmaciyu cabdulmelik ibni qurayb waxa uu yidhi alrifaau yakuunu fii macnayeyni laba macno ayuu ahaadaa yakuunu fi litifaaqi wa xusni اlijtimaac yani wuxuu ku imaadaa iswaafaqidda iyo dadku inay urursan yihiin oo isla joo ijtimaac iyo itifaaq xusnu lijtimaac walitifaaq macnahaas waa macno uu ku yimaado wa minhu ukhida meeshaaba waxaa laga qaatay rafcu athawbi liannahu yurfa'u wa yudamu bacduhu ilaa bacdin marada marka laysku qabanayo la tolaayo rafcu thawb meeshuu ka yimid waa yurfau wa yudamu waa laysku soo dumaa waa laysku geeya qaarkiis baa qaarka kale loo soo dumaa markaasaa lagu tolaa ayb ama lagu karaa wayulamu baynahumaa macnaha labaad wuxuu yahay wayakuunu arifaau min alhuduu wasukuun deganaantana waa la dhahaa intaha kalaamuhu abu cubeyd marka intaa warkiisaas xadiidka marka macna alxadiid marka wuxuu noqonaa hadda idaa rafaa kaana wuxuu ahaa idaa rafaa ay idaa araada an yadcuwa bililti'aami walijtimaac nebigu haddii uu doono qof inuu ugu duceeyo laba qof inay isla joogaan oo iswaafaqaan markuu rabo inuu ugu duceeyo oo nikaaxa lagu jiro qaala wuxuu dhahayay baaraka allaahu lakum wa baaraka calaykum wa jamaca baynakumaa fii khayrin sidaas u dhihi jira tanuu jideeyey muxuu dadka ka reebay birafaa'i walbaniin birafaa'i walbaniin saasay dhihi jireen jaahiliyadii yani isku waara wiilalna kala hela saas wiilasha lala sheega wuu ka reebay marka nebigu wuxuu yidhi baaraka allaahu lakum baaraka allaahu lakum wabaaraka calaykum wajamaca baynakumaa fii khayr dhaha leanna adigu wiil iyo gabar wax baraka kugu jira ma ogid moogta barakadaa kuu muhiimsan wbihi qaala xadaanaa mxamed bnu bashaar qaala xadaanaa mxamed bnu cabdilaahi qaala waa mxamed bn cabdilahi bn musanaa ibn cabdilaahi ibni anas ibni malik ayuu galaa ninkan alansaariyu albasriyu alqaadi iqatun qaala xadaanaa ashcar wahuwa ashcath bn cabdilmalik alxumraaniy iqatun faqiih can ilxasan can caqiil bn abi aalibin anahu tazawaja imra'atan haweeney buu guursaday min bani jusham faqaaluu waxay dhaheen birifaa'i walbaniin faqaala waxau ihi laa taquluu haakada sidaa ha dhihinina walaakin quuluu dhaha kamaa qaala rasuulu lahi sal salam allaahuma baarik lahum wabaarik calayhim sidaa dhaha xadiidkanna waa saxiix laakiin inqiaac baa wuxuu uga jiraa bayna alxasan wa caqiil bni abi aalib lana alxasan lam yasmac min caqiil ayb caqiil ibn abi aalib ma uunan ka maqlin meeshaas marka inqidaac baa uga jiro xadiidku xasan waa la mutaabiceeyo cabdullahi bni maxamed ibni caqiil ibni abi aalib ayaa awowgiis can jadihi caqiil ka warinaya musnad axmed uuna ku jiraa qaala baabu lwaliimati waliimadiibu u baab yahay cadaynteeda alwaliima alwaliima marka waxay ka timid aslan min alwalmi wlwalmatu tamaamu shayi waijtimaacuhu shayga dhammaystirnaantiisa iyo isku soo aruurkiisa la dhahaa abuu mansuur alashari kitaabkiisa azaahir fii qariibi alfaadi shaafici kitaab aad u qiimo badan waay waa mabuuc abuu mansuur alashariga iskale tahdiibu luga ayaa alifay wuxuuna ka alifay fiqhiga yani shaafici yani fiqhigiisa oo ama kitaabkii umka iyo kutubtiisa uu ku dhigay kelimaadka adag ee ku jiro ee qariibka ah ayuu ku macneeyaa oo ku fasiraa hal mujallad waa azaahir fii qariibi alfaadi shaafici ayaa leedahay ayb qofka marka faqiiha ama fiqiga akrinaya maka maarmaayo isaga marka inuu fiiriyo kelimaadka qariibkao fiqhiga ayuu sharxaa ou sheegaa marka weliimadana de baab fiqiga baabay ku leedahay abcan wuxuu yidhi alwaliimatu alatii tucrafu weliimada la yaqaano waxay tahay dacaamu lcursi arooska cuntada loo sameeyo uma qaala wuxuu yidhi wa kullu dacwatin calaa amlaakin dacwo kasta oo marka wuxuu yidhi loo sameeyo calaa amlaakin ow nifaasin ama haween umul baxday ow khitaanin ama cunug la guday aw xaadisi suruurin ama farxad soo korortay oo kale wadaaci yani sida xaalada sidaas oo kale wa duciya ilayha annaasu dadkana loogu yeero fasmu lwaliimati yaqacu calayha magaca weliimo waa iskaga dhacaa buui waxakaa thaclabu can ibni alacraabiy ibnulcaraabiga luqawiga ahba wuxuu ka sheegay qaala waxa uu yidhi owlama arajulu ida ijtamaca caqluhu wa khalquhu caqligiisa iyo abuurkiisu markuu buuxsamo ayaa waxaa la dhahaa owlama arajulu qaala wa aslu lwalmati tamaamu shayi waijtimaacuhu asalka weliimada ama alwalmu shayga dhammaystirkiisa ijtimaaciisana waayo asal ahaanta qaala abuu mansuur abuu mansuur marka wuxuu yidhi saas sii wado wa akhbaranii almundiriyu can thaclab can salamata can ilfaraa qaala waxa uu yidhi marka faraa alkhirsu dacaamu lwilaadati dhalmada marka haweentu ay dhasho cuntada dadka loogu waco khirs ayaa layihaha ayb tan oo loo sameeyo haweenka umulahana lafteeda khirsa waa la dhahaa waalcaqiiqatu lisabiyi caqiiqadana waa waqlasha ilmaha yar waalghadiiratu lilkhitaan marka ilmaha la gudaayo dadka xoogaa casumaad haddii loo sameeyo hadiira la yidhaha hadiira washandaakiy dacaamu lbinaa qofku markuu guri dhisto ama uu wax dhisto xoogaha lai yimaado cuntada uu sameeyo shandaakiya taasna dacaamu lbinaa wa kullu طacaamin sunica lidacwatin fahuwa ma'dubatun casumaad markay iska tahayna cuntada casumaadaha qofkay orkaale ila soo qadayna ma'duba la yidhaahdaa qada sharaf casho sharaf saasoo kale iska wanaqiicatu dacaamu lqaadimi min asafar ninbaa waqti dheer dadka yaa maqnaay waa soo galay cuntada la sameeyana naqiica leyda annaqiica ayaa leyda waxyaabahaasoo dhan marka wax iska curfi ah waaye waxyaaba hadda cibaadaad loola qasdaayana maba aha qof hadduu iska samayso si halkaas marka ukala qeyba wabihi qaala xadaanaa axmed bnu cabdata qaala xadaanaa xamaad bnu zayd qال xdثna hاbت الbunاniي عن أنس بن mالك أن النبya sl اه sلم ra'ىa عlى cبدالرحمن بن cوف ayuu arkay ahara sfratin buu ku arkay midab jaalla a raadkiisa zacfaraan faqaala waxau yihi ma hada kan waa maxay ow ama wuxuu yihi mah muxuu yahay faqaala waxa uu yihi ya rasuul الlah إنii تزawجtu امرأة awaan baan guursaday calى wasni nawaatin min dahب waxaan ku guursaday laftimireed miisaankeeda oo dahab ah fa qaala waxau yihi baaraka allaahu laka allah kuu barakeeyo owlim walow bishaatin weliima sameey ri walow bidabxi shaatin ri qalideedba ha aata aad qasho marka weliimadii wax loo qali karo hal riina in laga badi karo leanna walow bishaatin waxay tusee xataa taasba ha ahaato inay tahay waxaa laga qaadanaa qofku inuu guursan karo isagoon u sheegin imaamka hadda cabdiraxmaan bin cawf waa guursaday nebigana uma sheegin rasuul alla waa guursanaa iyo ma unan dhihin nebi unbaa arkay calaamadan maxay tahay markaas wuxuu waa guursaday rasuul alla maxay igu sheegi weyse ma dhihin dadka qaar mar walba dareen a isaga jira dareena ku jira dareenka ma fiicna qofka waxaa dhici karta inay un ama duhuul ou ku dhacay ama waxbaa iska jiri karo ama inuu ka xishooday oo is yiri war waxna ma haysid hadadaad nebiga u wacdo ama yani takalluf badanna inuu galo inuu xoogaa diidayo inuu nebiga isugu kallifana oo jeclaa lahaa isugu kallifo wixiina waxyaaba badanaa imaan kara waxaa kaloo laga qaadanaa asalka zacfaraanka korka in la marsado waxaan ujeedaa yani waxaa muuqato hadda xadiidkan shaygan waa udug midab leh ayuu korkiisa ku arkay sida daahirkae muuqatana uduga oo midabka leh haweenka iyagu uu u yahay diibu nisaa waa maa lahu lownun waa wixii midab leh riix aan lahayn marka waxaa laga yaabaa cabdiraxmaan bin cawf maadaama ay haween u guursaday oo ka agdhowaaday in meeshaas uu kaga soo tirmay wbihi qaala xadaana axmed bnu cabdata qaala xadaana xamaad bnu zayd can haabitin اlbunaaniy can anas bni malikin qaala maa raأytu rasuul اlahi sal slam nebiga ma arkin owlama calaa shayin shay isagoo ku weliimeeyey min nisaa'i haweenkiisa uga weliimeeyey maa awlama intuu uga weliimeeyey calaa zaynaba zaynab fainahu dabaxa shaatan neef ari a buu qalay waxaa laga qaadanaya xadiidkan marka weliimadu qasab maaha inay noqoto hilib bal dadka in laysu keeno cunto un in la siiyo cuntada waxay noqon kartaa yani qofku masaguu sii karaa soorou sii karaa beriis hilib aan lahaynuu sii karaa wamaa ilaa dalika hilib qasab maaha ayb wbihi qaala xadaanaa maxamed bnu abi cumar alcadaniyu wakiyaas bnu jacfarin الraxabiy wahuwa saduuq min afraadi bni maaja qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna qaala xadaanaa wail bnu daawuud wail bnu daawuud ataymiy alkuufiyu waalidu bakrin hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wاlarbaca can ibnihi meeshaa can ibnihi waay mabuucu wuxuu qoraa can abiihi abiihi marka waa alad waa can ibnihi wiilkiisuu ka warinaa bakr wiilkiisa bakar ah bakr bnu waail wahuwa saduuqu maata qadiiman farawaa canhu abuuhu wiilkaa hor dhintay aabbihiisaa ka warin jiray marka farawaa canhu abuuhu rawaa lahu muslimun walarbaca can izuhriyi can anas bni malikin ana nabiya sal slama owlama calaa safiyata safiya ayuu markaa darteeda u weliimeeyey bisawiiqin sawiiq daango sawiiqa daangada waa oo la shiido wa tamrin iyo timir hilib marka wbihi qaala xadaana zuhayr bnu xarbin abu khaytamata qaala xadaana sufyaan waa ibnu cuyayna zuhayr bnu xarbin ibnu cuyayna oo ka wariya can cali bni zayd bni judcaan ninkan dacfi baa ku jira waasoo ma can anas bni maalikin qaala shahidtu nabiya sala allahu alayhi wasalam nebiga ayaan xaadiray buu yiri weliim ayaan la joogay weliimatan weliimaan kula xaadiray maa fiiha laxmun walaa khubsun dhexdeeda ma ahayn hilib iyo muufo toona qaala abu cabdillaahi bnu maajah waxauu yidhi lam yuxadid bihi ila bnu cuyayna xadiidkan maku xadiiin ilaa ibnu cuyayna unbaa ka weri yani ku xadiiay oo sheegay yani ibnu cuyayna la gooni noqday buu rabaa inuu amase cali ibnu zaydkan ibnu cuyayna unbaa ka wariyey oo xadiidkan ka wariyey ayb marka inkastoo daciif uu yahay haddana isaga laakiin cali ibnu zaydka waa la mutaabiceeyey waxaana mutaabicayn hayru waaxidin min asxaabi anas bni malik wbihi qaala xadaana suweyd bnu saciid qaala xadaana muaqaala xadaana almufadal bnu cabdillaahi wahuwa alkuufiyu daciifu min afraadi bni maajah abuu xaatim isaga wuxuu ku magacaabay almufadal bnu saalix buu yiri cabdullaahina inay qalad tahay buu sheegay laakiin sida loo badan yahay un almufadal bnu cabdillaahi can jaabirin waa jaabir bnu yaziid aljucfi waa daciif aad weliba muttaham can ishacbiy can masruuqin can caaishata umi salamata qaalataa amaranaa rasuulu lahi sal slam nabigaan amray an nujahiza faatimata inaan faatimo diyaargarayno xataa nudkilahaa saan ugu gelino calaa caliyin ama ilaa aan intaan cali uga gelino u aqalgeyno facamadnaa ila lbeyti gurigaan u qasadnay fafarashnaahu waan firaashnay turaaban layinan cara jilicsan ayaan ku sisinay guriga min acraadi lbaxaa'i badxaada geesaheeda yani aan ka keennay meeshaas uma xashownaa waxaanu cubnay waa cubnay mirfaqatayni laba barkimood ayaan cubnay liifan aan ku cubnay liif liifka waxaa la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa qishru nakla geedtimireedka faraqyadiisa la googooyo oo markaa barkinta la dhexgeliyo annaga waxaan kasaynaa qumbaha qumbaha geedka qumbaha yani qashirkiisa iyo qolfihiisa inta la fiiqo ayaa joodaryaalka la geli jiray berigii hore joodaryaalku ayaa la geli jiray waxaa la geli jiray barkimaha la gashi jiray isagaas marka xoogaa jileeca laga raadina waqtiyadan damba isboonyada iska soo korortayfanafashnaahu waa faafinay marka biyaydiina gacmaheenaan ku faafinay geedkii markii barkintii laga buuxiyey waa faafinay marka meeshaan ku sisinay uma ucimnaa tamran ayaa nala quudiyey timir iyo zabiiban iyo zabiib wa suqiinaa maa-an cadban biyo macaanna waa nala waraabiyey weliimadii iyo wacamadnaa ilaa cuudin waxaan u qasadnay laan facaradnaahu fii jaanibi ilbeyti guriga dhinaciisaan ku gudbinay aan ku dadabnay yulqaa ayaan marka yacni aan aan ku dadabnon saarnay yulqaa calayhi waxaa la saaranaa korkiisa athawbu marada wa yucallaqu calayhi siqaau sibraarkana waa la suranaa xaalkooda xaal aad wuxuu iska ahaa yani waxaa ka muuqda marka adduunyaba inaysan dan ka lahayn cara toosinaaye jooda barkintii oo lagu cubaayo geedtimireedka qolfihiisa iyo lagu cubaayo faraqyadiisa meeshii dharka la suranayana alwaax la taagay oo dharkana la suranayo sibraarkana la suraayo famaa ra'aynaa ma anaan arkin cursan aroos axsana min cursi faatimata ka wanaag badan arooskii faatima ma anaan arkxadiidkan marka isnaadkiisa musalsalun biducafaa waa suweyd ibnu saciid waa soo marnay mufadal bnu cabdilaahina inuu daciif yahay waa sheegnay jaabir waa muttaham amaba aaduu daciif u yahay wa bihi qaala xadaanaa maxamed bnu sabaax wahuwa aljarjaraa'iyu qaala ahbaranaa cabdilcaziiz bn abi xaazim qaala xadaanii abi can sali bni sacdin asaaciidiy qaala dacaa abuu usayd asaacidiy ayaa wuxuu u yeeray rasuul allahi sal slm nebiga ilaa cursihi arooskiisu ugu yeeray fakaanat khaadimahum alcaruusu fakaanat alcaruusu midii aroosaddu waxay ahayd khaadimahum midii u adeegeysay bay ahayd ninkaa nebigu u yeeray u aroosay nebigu u yeeray weliimau sameeyey meeshaa marka waxaa laga qaadanaya weliimada bacda dukhuul in la sameeyo inay fiican tahay annaga ku qabla dukhuulkan soomaalidu iska sameeyaan laakiin ninku markuu aqal galo saddex beri ka bacdi ama labadoo maalmood ka bacdi yaa weliimada la dhigahay marka waxay leedahay wuxuu leeyahay marka nebigaan u yeeray sal l salam aroosadii aan guursaday baan yaa noo adeegeysay meeshaa marka waxaa laga qaadanaa daaweeneyda ninkeeda haddii uu joogo iyada inay marka dadka guriga yimaadeen martida wax u keenkeeni karto hadday xijaaban tahay oo fidnana laga aamin yahay dabcan hade iyadoo iska qaawan lama rabo oo dhinac bannaan lama rabo dadka qaarkood yacni sida ay waxaa laga yaabaa iyagoo si uun u kala isugu tootoosnayn inay niman u adeegeysay cuntada iyo wax u keenayso saas sax maaha hadday jaanib meesha joogaan ninkeedaba ha jooge inay asturnaato iyadoo asturan waa u keeni kartaa cunto intay guriga soo gasho waa u keeni kartaa haddii asaga ou u adeego ou keenana iyadu ou kaba dhaafo meeshana waa fiican tahay hadda sidaan macnaheedu waxay tahay inay arrintan bannaan tahay waay maahane tan leh ha la sameeyo lama dhihin dad akhlaaqda la dagaalamo waxaa jira dadka aad axaadiidtan oo kale markay arkaan waxay leeyihiin maxay tahay dadkan qaarkood qofkan xaaskiisaba maba arkaysidba gurigiisaad imaane albaabka kub kub kub ala soo siina tarmuuska iyo alaabta meeshaa la dhiga isagaa soo qaadayo keenayo taas maxay dhibeen dembi miya midaas iyadaaba fiican be bal culummada midaanay waxay ku xiraan ay dhahaan shuraaxda xadiidkan waxay leeyihiin cinda amni lfitna tan shardi baaba ku xiran midaas maba lahanba waxaas dad marka xaraka diin u nisbo sheeganayo oo dacwo u nisbo sheeganayo daydanuhum ay tahay haweenka in xishoodka laga qaado niman uun ay dhex ordaan iska rabaa jiro ilaahay waxaas ummadda allah ka qabta dadkan dad ummadda sharafkooda iyo xishoodkooday la dagaalayaan wax ay ummadda ku kordhinayaan arki maysid marka aroosada haweentaa marka inay adeegi kartaa laga qaadanaa ninkeeduu joogo weliba markaas yacni haddii fidnana waa in laga aamin noqdo iyaduna asturan tahay qaala tadrii ma garanaysaa maa saqaytu rasuula allahi sal l salam waxaan nebiga waraabiyey ma taqaanaa buuri on siiyey ayay tiri nebiga waxaan cabitaankii aan nebiga u keenay ma taqaanaa bay ninkeedii ku tiri qaalat waxay tidhi anqactu tamaraatin timiryaal ayaan ugu radiyey biyo yani min alleyli habeenkii yani habeenkii baan intaan biyo meel ku shubay timiraan ku riday habeenkii oo dhan marka timirtaas biyahaasay ku ay ku dhex jirtay aan ku radiyey waa nabiida la dhahaa marka waa nabiidu tamri falamaa asbaxtu markaan soo waabariistay safaytuhunna waa u saafigareeyey oo markaa yani u shaqshaqday oo wixii kale uga bixisay fa asqaytuhunna iyaahu isagaan marka ku waraabiyey oon siiyey culammadu marka waxay leey meesha waxaa laga qaadanaa qofka weyn oo ahlu fadliga wax gooniya in loogu talageli karo welimadii waa la wacay gurigii baa laga wacay qof weyn oo marka mudnaan iyo oo kale leh in isaga wax gaara loogu talageli karoo la sii karo waayo hadda iyada nebiidu tamri nebigay ugu talagashay nebiidkanina ma gaarin heer oo saddex maalmood iyo saddex been ma dhaafinoo yani de khamri ma noqonin dabcan rasuulkana waxaas maba u dhowaanayo hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi